waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan dadkii ku dhintay abaaraha iyo colaadda inta maaragtay muddadii koobneed ee maaragtay lasoo dhaafay gaar ahaan aan bogaadiyo xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo si hordhac ah u dhaliilay maamulka koonfur galbeed gaar ahaan xukuumadda ama golihiisa fulinta oo uu madaxweynaha koonfur galbeed oo u horeeyo runtii waxay muujiyeen dareen danqasho ku dayasho leh markii ay ka hadleen sida uu maaragtay madaxweynaha koonfur galbeed naglajansaha ama sida aan maaragtay u macno daray dadkaas dhibaatada ku dhacayso ummadda soomaaliyeed ayada oo lala qabay abaaraha